bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah bulshada gobolka hiiraan oo soo dhoweeyey howlgallada ka dhanka ah hisbaarooyinka wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya oo shiro ugu qayb galay magaalada gambaale ee dalka ugandha wararka ugu dambeeyey ee xabsiga gaalkacyo ee la weeraray dhallinyaro isla qaantay oo olole nadaafadeed ka sameeyey xeebta liido ee magaalada muqdisho warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo qorshaynaysa in militari ahaana ay weerar ku qabsato deegaan cusub oo ka mid yahay suuriya qodobadaasi wuxuu kusoo kordhaa ayaad warkaa ku dhegaysan doontaan hadduu eebino qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa waa kuwada ugu door koron markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan bulshada gobolka hiiraan ayaa soo dhoweeyey ka qaadista isbaarooyinka khaalid ismaan ayaa warkan baladweyne kasoo diray bulshada ku nool deegaanka beergeeda oo ka mid ah deegaanada hoosaga degmada matobaan ee gobolka hiiraan oo soo dhoweeyay howlgalka sifaynta ee la dagaalanka burca duubaysan oo ay ka sameeyeen ciidanka hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed deegaanada u dhexeeya degmooyinka matobaan iyo baladweyne ee gobolka hiiraan kuwaas ay bilihii ugu dambeeyey leen isbaarooyin tirabeel ah oo lagu dhibaateeyo dadka deegaanka ah iyo weliba kuwa musaafurka ee maraya laamiga dheer ee isku xira gobolada koonfurta iyo waqooyiga dalkeena soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah bulshada deegaanka beergidi oo soo dhoweeyey howlgalka sifaynta iyo la dagaalanka burcadda hubaysaan oo ay ka sameeyeen ciidanka hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee deegaanada u dhexeeya degmooyinka matobaan iyo beledweynaha gobolka hiiraan islamarkaana wax laga xumaada ku tilmaamay in dhulkii sannado ka hor laga xoreeyey khawaarita geesiyaal badan ah ay u shahiideen kuwana ay u dhaawacmeen sidii dadka deegaankan ay xurimo ay ku heli lahaayeen in maanta la dhigto isbaaro lagu dhibaataynayo dadka deegaanka iyo musaafurka maraya jidka dheer ee laamiga isku xira gobolada koonfurta iyo waqooyiga dalkeena islamarkaana sheegay inay qaaliyoobeen maciishadii deegaanada u dhexeeya degmooyinka matobaan iyo beledweynaha gobolka hiiraan isbaarooyinka yaalla awgeed waa kuwan ayuu arrimahaasi ka hadlaya dhinac walba oo ciidanka dowladda uu ka kooban yahay oo ka maaragtay ka howlgalkaas ka mid ah waan ku bogaadinaynaa boqolkiiba boqol
waa soo dhowaynaynaa hawshaas waa soo dhowaynaynaa isbaaradan foolxumadan dadka musaafurka hor la dhacaa xaaladdaas waa soo dhowaynaynaa dowladda soomaaliya waa ku taageeraynaa meel aan dowlad lahayno waxay tahay male dowladda soomaaliya oo argagixisada iyo la diriraysa muxuu ahay haddii al isbaarooyinka waa ku soo dhowaynaynaa waa soo dhowaynaynaa waana dhibta isbaaradaanu naagihiyaa la kufsana dadkiyaa la dhantigoodii la dhaca horta inaanu nagu dhaca sharciga islaamkana wuxuu sheegayaa meesha haddii aadan wax ka qaban kara inaad ka haajirto haajiraan joognay waa dad washiinsi oo haddii alku shabaabna aan la diriri karin dadka ayatiinkoodana aanan ka hadlayn ciidanka qaranka soomaaliyeed hawshad qabateen iyo ficilkaad samayseen ummadda soomaaliyeed ciidamada deegaanka reer beergadiid annagoo ah waxaan ku soo dhowaynaynaa gacmo furan iyo hambalyo intaa dibadeed inkastoon ka xunnahay oo dadaalkiinnuna uu fiican yahay saakane adan waxba dilinaha tuug in la dilaa bannaan in la xayiraa bannaan saake marka ficil weynna waad samayseen waana shabaabku dadka waa deli jiray laakiin adinku waxba ma dishiin markaad wax dishiin way cabsanaan tuugadu marka inaad dishaanaa la rabaa ciidanka nabadsugidda qaranka soomaaliyeed waa soo dhowaynaynaa dalka hadday dad u yihiin tuugada ha ka sifeeyaan annaguna waa saacidaynaa waa qadarinaynaa noloshiiyay gaasirtay deeqiiyay gaasirtay ficilkiiyay gaasirtay soomaalinimadiyay gaasirtay in dalkeennii laga cudubilaystay gaasirtay laayahay ciidamadaas ha guulaystaano horena ha u socdaano waana mahadsantii boqolkii boqol isbaarada wax badan wayna dhibeen walaahiyoo way naga xireen jidkii dhammaa way xirmay muxuuahatee cuntadii oo la gadaaya way xirintay way yaraatay marka boqolkii boqol way mahadsanyihin ciidamada soomaaliyeed waxaa leeyahay hor u socda waana mahadsantii boqolkii boqol nabadsugaddaha maciishadda wax badana u dhexeeyo sababtoo ah markii hore inta caadi baabuurta oo wiilasha soomaaliyeed wadaan way shaqaysan jireen marka way wanaagsaneed ciishaddu markaas way degsaneeday laakiin hadda way kacday saa'iday noqotay aad aad aad u mahadsan yihiin dowladda waa ku mahadsan yihiin in isbaarada laga xureeyeen tuugada ee jidka ay ka qabtaan macaashkana waa lagu qaaliyeen waa karso waynay macaashka si aad iyo aad lagu qaaliyeen aad aad u mahadsan yihiin dowladda saafurka aad u dhibaateen waxaanu sheegaynaa nimankaas mooryaanta oo meesha jooga oo dadka dhacaa ay waddanka kala diriraan waxaan u sheegaynaa waa ku taageeraynaa magaalada beergadiidaan joognaa dad mooryaanahoo tuugaahoo washiinsiiyahoo dawladda kaa qabanin la aragaa waayahan ku dhibaataynaya ummadda soomaaliyeed oo waddadaas dheer haydo dowladda soomaaliya maantay ilaahay waxuu kallafay inay soo aado dadkaas washiinsiga ay qabato ay laaydo ay ka dhicido haddana waxaad sidiin uma jeedno waxaan rabnaa dadkii aan waddankan ku naqino dadka ku dhacay horta adikoo laalaadin aanaad keentiin oo soo dila boqolkiiba sagaashan saasaan idin leenahay waa idinku taageeraynaa argagixisana lama aysan diririn tuugo waaya dadka masaakiinta oo soomaaliyeed oo daalan oo daallan waddanka ku dhaco dadkaas waa idinku taageeraynaa inaad soo qabatiin dishiin aad xaraydiin saasaan magaalada bergid haddaan joogna idinku taageeraynaa waxaan u aragnaa aad aad ayuu u mahadsan yahay ciidamada nabad sugidda kuwa dawladda waxaa shaqada keenay dhammaan jidka dadka sifeynaya waxaa u hambalgelinayna aad ayuu hambalgelinayna waxaan rabnaa shaqada inay si fiican u wadaan u socoto oo laga caajisin waxaaniguna garab taagannahay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya danjire axmed macalin fiqi ayaa ka qayb galay shir heer wasiir ah oo ka dhacay magaalada kambaale ee caasimada ugandha shirka ayaa loogu diyaargaroobayay shir madaxeedka midooda afrika oo lagu wado inuu dhowaan ka dhaco isla magaaladaasi ee kambaala wasiirka waxaa shirka ku helinayay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda mudane xamsi xaadow iyo safiirka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugandha ambasator fardowsa maxamed khanyare shirka maanta ayaa diiradda loogu saaray istaraatiijiyada horumarinta beeraha dalalka afrika ee tobanka sano ee soo socda waa laba kun iyo lix labaatanka ilaa iyo laba kun iyo shan iyo soddonka wasiiradii ka qayb galay shirka ayaa isku raacay in xoogga la saaro tacabashada iyo kor uqaadada waxsoo saarka beeraha si loo xoojiyo isku filnaanta dalalka afrika shirkan oo galay maalintii labaad ayaa shalay waxaa ka qayb galay wasiirada beeraha ee dalalka afrika kuwaas oo sidoo kale dood muhiim ah ka yeeshay mustaqbalka beeraha qaaradda afrika wararkii ugu dambeeyey xabsiga galgacayo ee la weeraray siciid xasan ayaa warkani inoo eegaya wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayaa sheegaya in saaka la weeraray xabsiga weyn ee magaalada gaalkacyo maleeshiyaad hubaysan oo ka caraysan rag ka tirsan beeshooda oo dhowaan maxkamadda ciidamada puntland ay xukuntay ayaa lagu soo warramayaa inay weerareen xabsiga weyn ee magaalada gaalkacyo iyagoo u weeraraya rag markaasi laga xukumay islamarkaasina ay doonayaan in la sii daayo sida ay wararku sheegayaan oo ay xaqiijinayaan ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay laba kalena waa ku dhaawacmeen iska horimaadka xoogan ee dhex maray ciidanka ilaalinayay xabsiga gaalkacyo iyo maleeshiyaadka weerarka soo qaaday halka qof ee markaasi dhintay ayaa la sheegay in uu yahay dhinaca ragga weerarka soo qaaday ee xabsiga soo weeraray sidoo kalena labada nin ee kale ayaa mid uu ka mid yahay raggii xabsiga ilaalinayay halka midna uu yahay ragga weerarka soo qaaday raggan ayaa markaasi ciidamadu ay si weyn isaga dufaaceen iyaga oo markaasi doonayay in xabsiga gudaha u galaan raggaasi ka xidhanna ay sii daayaan sida wararkaannu ku helayno waxaa la sheegay in markaasi ay ka yihiin oo keliya ragga la xukumay balse kan markaasi dilka lagu xukumay ay doonayaan inay iska daayaan hase yeeshee ragga kale ee xukumada kala duwan lagu riday oo aan dilka ahayn ayay doonayeen raggaasi inay la baxaan xabsiga ay raggani weerareen magaalada gaalkacyo ayaa waxa ku xidhan raggii ay maxkamaddu xukuntay oo uu ku jiro ninka dilka lagu xukumay islamarkaasina nimankan wax soo weeraray haybta laa sidoo kalena ragga kale ee xukumada kala duwan lagu riday ay halkaasi ku jiraan sidoo kale xabsigan ayaa dad badan oo kala duwan oo xukuumadda puntland u xirxidhan ay halkaasi ku jiraan kuwaasi oo dhammaantood khatar galay in xabsigaasi ay ka baxsadaan maadaama uu dagaal ka dhacay halkaasi dhinaca kale maamulka puntland ee magaalada gaalkacyo iyo kan gobolka mudug ilaa iyo hadda wax wara kama soo saarin weerarka halkaasi ka dhacay oo markaasi xabsiga lagu soo weeraray iyadoo la filayo inay war ka soo saaraan arrintaasi dhalinyaro isla khaantay ayaa olol nadaafadeed ka sameysay xeebta liido ee magaalada muqdisho cabdiqaadir ayaa warkani magaalada muqdisho iyadoo isbeddelka amni ee ka jira casimadda uu dhiirogeliyey korarka boqolaal dadweyne ah oo u soo damaashaa taga xeebta liido maalinka jimcaha si ay isku ilowsiyaan culaysyadii ay wajahayeen toddobaadka intiisa kale oo ay ku jireen hardanka dhinac nolosha ayaa haddana dhanka kale waxaa muuqanaysa inay jirto baahi loo qabo xil iska saaridda bilicda deegaanka iyo faydhoorka si bulshada ay uga badbaadaan dhibaatooyin dhanka caafimaadka ah iyo bilicda oo xumaata waddankeena waa waddankeena afkeena waa aqoonsigeena deegaankeena waa nolosheena
dhallinyaro aqoon-yahanaha oo si mutadawacnimoa ugu adeegaya bulshada ayaa wada olola nadaafadeed oo lagu suulinayo bacaha iyo qashinka taadsan xeebta taasi oo kaalin ka qaadan karta bilicda deegaanka iyo faa'iidhoorka bulshada maadaama bacda ay keeni karto khatar dhanka caafimaadka ahi dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho aqoon-yahanno ah kana socda heedda m b d oo ay ka shaqaysa arrimaha bulshada ayaa ololo ballaaran ka sameeya xeebta taasi oo ujeedkeedu ay ku sheegeen mid ay kaga qayb qaadanayaan wacyigelinta bulshada iyagoo la hadlayay warbaahin magacaygu waa cabdisamed xasan sidcali saakay waxaa ku sugannahay xeebta liido annagoo ka soconno hay-adda m b d o waxaa halkaa maanta aa ka qabanayna waxay tahay inaa balastigyada ama bacaha oo xeebta yaalaan inaa ka nadiifino bacaha saamaynta ay leeyihiin cid kasta way ka warqabtaa bacaha halka mar la isticmaalo beri iyo baddabu saamayn ay ku leeyihiin bac haddii oo si xeebta haddii la dhigo ee biyaha ay qaadaan malaayiga badda ku jirto ee madaxa ay u gasho quudkiisii iyo sidii wax uu raadsan lahaayna ma lahan mana iska bixin karo marka bacaha saamaynta ay leeyihiin waa ka warqabnaa saas darteed maanta waxaa waaye jimcooyin badan hore oo usoo qabanay saakina waa joognaa waana sii rajaynaynaa inaa maxalidhahay ka qayb qaadanno deegaanka nadaafadiisa magacaygu waa sucaadi nuuno xasan waxaan ka mid ahay hay-adda m b d o waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb qaadanay nadaafadda ama bilicda maxaa la dhahaa badda sidoo kale maandhood waxaan aad ugu booqanay isbeddelka cimilada weli wadnaa kaamamkaa daraad ku soo sameynay haddana waxaan aan ku guda jirnaa maanta ama guda aan yacni aan ku hool jirnaa inaan badda liida aan nadiifinay howshan insha allah ay hor usii soco doonto waa mahadsantihiin magacaygu waa khtar xasan maxamuud waxaan ka mid ahay tiimka howlwadeennada m b d o waxaan maanta imaanay xeebta liido oo jimco walba ka soo qayb galno oo aan nadaafinno runtii dhallinyaradeenna iyo dadkeenna waxaan u dardaarmanaa inay waddankooda quruxsadaan xaaqdaan dhirku beeraan mar walbana m b d o ahaan waxaan u taagannahay inaan dalkeenna qurxinno hadday noqoto ku beerista dhirta hadday noqoto nadiifinta xeebaha hadday noqoto nadiifinta goobaha lagu tuura bacaha kuwaasoo dhibaato ku ah dalkeenna iyo xoolaheenna intaba waxaan qof walboo dhallinyaraal ayaa dalkan cidikaama xigto adiga iskale dhiso quruxso ka ilaali waxyaabaha dhibaatada ku ah waddankeennu waa wadnaheenna wada shaqayn wacan marka aad gaarto xeebta liido waxaa indhahagu ay qabanayaan shacab ka kala yimid meelo kala duwan oo ka mid a caasimadda waxaana markhaatimadoonto ah in guulaha dhanka ammaanka oo ay gaareen hay-adaha qaabilsan nabadgelyada bulshada ay horseeday inuu sii kordho dareenka xambaarsan in dadku ay si kalsooni leh uga damaashaa tagaan xeebta liido halka aad naga dhegaysanaysaann waa radio jowhara muujada siddeetan iyo sagaal dhibac shan megahertz kana warka dibadda mas-uuliin sare oo israa'iiliyiin ah ayaa looga soo xigtay in israa'iil u baahan tahay joogitaankeeda suuriya iyadoo gudaha ugu sii dhaadhacaysa ilaa shan iyo toban kilomitir sagaal dhibac saddex mayl si ay damaanad uga hesho in aanan u suurtagelin kooxaha taageersan maamulka cusub in gantaala ay ku soo ridaan dhulka sare ee buuraha loo yaqaano golan wargeyska israa'iil ka soo baxa ayaa mas-uuliyiinta ka xigtay in laga maarmaan ay tahay in gudaha loo galo suuriya ilaa lixdan kilomitir soddon iyo todoba meel iyadoo mukhaabaraadka israa'iil uu arrinta gacanta ku hayn doonaan si loola socdo dhaqdhaqaaqyada iyo kahortaga khatarta soo foole wargeyska ayaa intaa ku daray in mas-uuliyiinta israa'iil ay la yaaban yihiin sida reer galbeedka iskaga indhatirayaan nidaamka cusub ee suuriya kahana qaadaya ee uu hogaaminayo axmed al-sharaac wargeyska ayaa diiradda lagu saaray taariikhda hogaamiyii axmed al-sharaac iyo xiriirkii hore ula ururka alqaacida ka hor inta aanu iska bareyeelin waxaana mas-uuliyiin israa'iil ah ka soo xigatay isagoo odhanaya maraykanka ingiriiska jarmalka waxaa sharciyeed siinayaan nin dad khalato ah waa sida uu hadalka u dhigay akhyaartaana dhegeysanaysa war wixii dalka iyo dibadda cawana soo gaara waa anaga inta cidduu warkay seeganay waxay dib ugu daalacan karaan barta ayna facebook kulan radio jowar sidaas iyo nabadgelyo